فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa koob iyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah tirada dadka afrikaanta ah ee ku biiraya dagaalka ka socda dalka yukrein oo sii kordhaysa iyadoona warbaahinta caalamka ay soo tabinaysa qabarka la xiriira arrinkaas haddaba maxaa ku riixaya calooshoodushaqaystayaashan afrikaanta ah inay ku biiraan dagaalka yukrein warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad dhagaysan doontaan insha allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan taxanihii baraarujinta caafimaadka ee uu inoo soo jeedinayo doctor xanafi cabdishiikh aadan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal إساءتي قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka tirada dadka afrikaanta ah ee ku biiraya dagaalka ka socda dalka yukrein ayaa sii kordhaysa iyadoona warbaahinta caalamka ay soo tabinayso qabarka la xiriira arrintaas haddaba maxaa ku riixaya calooshoodu shaqaystayaashan afrikaanta ah inay ku biiraan dagaalka yukrein warbixinta idinku soo maqan ayaad kaga bogan doontaan tan iyo markii kooxo ajaanib ah loo dhisay dagaalka ka socda bariga qaaradda yurub si ay uga barbar dagaalamaan ruushka ayaa saddex maalmood uun ka gadaal markii ciidamada ruushiyaanka ah ay u dhaqaaqeen duulaankooda ka dhanka ah ukrain waxaa boqolaal afrikaan ah oo ka imaanaya inta badan qaaradda afrika ay ku dhawaaqeen inay ka qayb qaadanayaan dagaalkaas ayna ku biirayaan safka ciidamada dowladda uu hogaamiyo faladimir zeleniski taageerana u hayaan markii uu sii kordhay cadadkooda waxa ay noqdeen mid ka mid a canaawiinta ugu cadcad iyadoo la isweydiinayo waxa ku riixay ka qaybgalka dagaalka hadhista ah ee ka soconaya halkaas oo ah dhul masaaxo ahaan si aad ah uga fog qaaradooda wargeysyada reer galbeedka ayaana siyaabo kala duwan uga qoray warbixinno iyagoo soo xiganaya falanqeeyayaal iyo aqoon-yahano kala aragti duwan saxiifada the independent ee laga leeyahay ingiriiska ayaa samaysay baaritaan iyadoo kulamo iyo waraysiya la yeelatay qaar ka mida raggaasi muujiyey rabitaankooda ku aadan inay ku biiraan faylaqa ajaanibta ee qaybta ka ah dagaalka ukrain iyadoo sidoo kale samaysay raadinta waxa ku aasan arrintan oo ay ka waraysatay falanqeeyayaasha oo ka jawaabaya su-aalaha la xiriira arrintaas baaritaan ay sameeyeen wariyayaal ka tirsan wargeeska the independent ayaa daaha looga fayday halka uu gaarsiisan yahay diyaargarowga ku salaysan hamiga dagaalka ay muujinayaan dagaalyahanadan afrikaanta ah waxaa isa soo tarayda labaadka iyo baaqyada ku aadan kubiiritaanka kooxaha ajaanibta ah ay diyaarinayaan dadka rayidka ah waxaana qayladhaantaasi la mariyey safaaradaha yukrain ee wadamada qaaradda afrika baaqyada ku aadan in dadka taageeraya yukrain kusoo biiraan faylaqa ajaanibta ayaa qaaradda afrika ka helay boqolaal dad ah oo qaatay go-aan ah inay iska diiwaangeliyaan liiska dadka doonaya inay ka hoos dagaalamaan dowladda fadhigeedu yahay magaalada kiyef shaqaale ka tirsan safaaradaha ukrein koonfur afrika iyo nigeria ayaa waxa uu wargeysku ka soo xigtay inay la kulmeen xiriirino taleefanada iyo kuwa internetka ah oo ay dadku ku dalbanayeen in diiwaanka lagu biiriyo halka qaar kalena ay tegayeen xarumaha safaaradaha si loogu daro dadka mutadawiciinta ah safiiradda ukrein u fadhisa dalka koonfur afrika ayaa sheegtay in safaaradeeda ay soo buuxdhaafiyeen fariimo waxyar un kadib markii uu amar ka soo baxay zelenski lagu dhisay fariiqa ajaanibta ah bishii febraayo ee lasoo dhaafay sidoo kale qunsuliyadda ukrein ee wadanka kenya ayaa iyadana sheegtay inay hayaan dalabaad fara badan iyadoo dad afrikaan ah oo kamida kuwa ay fadhiyada la yeelatay saxiifadda the independent ay ku waramayaan in labada dal ee kale ah uganda iyo burundi oo aysan ku oolin safaaradda ay leedahay xukuumadda kiyef ay ku sugan yihiin u fara badan oo doonaya in loo shaqaalaysiiyo dagaalka ka socda wadanka ukrain dhanka kale afhayeen u hadlay kooxaha ajaanibta ee dagaalka kaga jira ukrein ayaa xaqiijiyey in ciidamadaasi ay qeyb ka yihiin calooshoodu shaqaystayaal afrikaan ah hase ahaatee ma soo gudbin tafaasiil ku aadan tiradooda iyo wadamada ay ka kala socdaan sidoo kale mas-uul ka tirsan dowladda ukrein ayaa sheegay in dagaalyahanada fayliqaasi ay cadad ahaan gaarayaan labaatan kun oo kale haysto konton jinsiyadood wargeeska the indepident oo sii wata warbixinta ayaa sababaha ku riixaya dadka afrikaanta ah dagaalka ukrein ku sheegay in qaar ka mida dadkaas ay doonayaan inay u tahri qaaradda yurub inkastoo baaritaanka ay ku sheegeen in dad badan uu falkaasi ku riixay gurmad ay u fidanayaan dadka gaalada ah ee wadanka ukrain dowladda ukrein waxa ay ogashahay in qofkii diyaar u ah dagaalka ka dhanka ah ruushka uu soo geli karo wadanka iyadoo bixinaysa taransaboodka lagama maarmaanka u ah safarkiisa waxayna taasi fursad naadir ah u noqotay afrikaanta doonaysa inay galaan yurub kuwaasoo inta badan baasabooradooda safarka ay yihiin kuwo daciif ah marka loo fiiriyo dowladaha kale ee caalamka sida ay sheegayaan dadka uu soo xiganayo wargeeskan inta badan dadka afrikaanta ah ee u tahriibaya dalkaas qaybta ka ah yurub waa kuwo aan haysan baasaboorada safarka ee maraya dariiqa liiska dadka mutadawiciinta ah wixii kasoo haro wadadan u sahlaysa inay gaaraan qaaradaas waxay ku hogaaminayaan socdaalo dheer iyo halis dhanka badda iyo berigaba ah iyagoo sidoo kale la kulmaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunfi iyo heebsooc lagu sameynayo ama lagu afduubto inta ay ku guda jiraan wadada dheer ee ay u marayaan sidii ay u geli lahaayeen wadamada reer galbeedka baaritaanka ayaa soo gudbiyey aragtida madaxa machadka diraasaadka arrimaha caalamiga ah ee dowladda koonfur afrika oo yidhi hadalkan haddii in yar aan u fikirno waxaan helaynaa in inta badan dadka isxilqaamaya ee dhallinyarada iyo kuwa leh jirdhiska sare ee u arka in ka qaybgalka dagaalka ukrein uu yahay fursad ay kaga baxayaan koonfur afrika iyo waddo ay gudaha ugu sii galaan yurub ugu dambeyn deegaanna ka dhigtaan qaaraddaas dhankiisa ibraahim naayi oo ah baale ka tirsan xarunta waxa loogu yeero dimuquraadiyadda iyo kobcinta oo ah hay-adda hoostagta qaramada midoobey ayaa waxa uu arkaa in badanaa afrikaanta kusii socota wadanka ukrein ay horey isugu dayeen inay dariiqooyin sharci darro ah ugu galaan qaaradda yurub sida hadalka uu u dhigay marka laga hadlayo mabaadi'da iyo masaalixda ay mutadawiciintu doonayaan inay kaga qayb galaan dagaalka ukrein ayuu wargeysku sheegayaa in dadka qaar ee ay la kulmeen ay u sheegeen inay go-aansadeen taageeridda ukrein durba markii ay maqreen wararka la xiriira duulaanka dalkaasi uu kala kulmayo ruushka kuwaasoo yeeshay dareen adag si ay gurmad ugu noqdaan dalkaas nin lagu magacaabo fay oo degan tuulo u dhow magaalada caasimadda u ah senegaal ayaa yidhi uma dulqaadan karna dulmi mana jecli inaan arko iyadoo dadka ay la kulmayaan dhibaatooyin wuxuuna markaasi la xiriiray safaaradda ukrein ee senegaal balse xukuumadda wadankaasi ayaa xilligaasi diiday inay muwaadiniinteeda u ogolaatay inay ku biiraan fayliqa ajaanibta xilli tirada dadka iska soo diiwaangelinaya qunsuliyadda ukrein ay gaareen soddon iyo shan qof oo u dhashay wadankaas inkastoo ruuxan uu sheegay inuusan doonaynin ka faa'iidaysiga dagaalka haddana waxaa soo shacbaxay in hadalkiisa uu ahaa qayb ka mid a waxyaabihii uu doonayay inuu ugu biiray kooxaha ajaanibta ee dagaalka ukrein waxaana ahdaaftiisa ka mid ahaa sida uu qoray wargeeska inuu shaqo ka raadsada qaaradda yurub markii uu dhammaado dagaalka socdaa waxa uu saxiifadan uga sheekeeyey iskuday tahriib oo uu laba kun iyo shantii sameeyey isaga iyo laba ruux oo kale waxa uuna xusay inuu taageero ka helayay saaxiib uu isagu lahaa oo ku dhiirageli jiray inuu kusoo tahriibo doonta lagu kaluumaysto balse la qabtay markii uu kusoo dhowaa wadanka sbain xilli ay wehelinayeen laba ruux oo kale oo iyagana doonayay inay usii gudbaan qaaraddaas oo dad badan oo afrikaan ah ay ku kadsoomeen dhaldhalaalkeeda iyo dhalanteedka ka jira mar uu wargeysku soo hadal qaaday caqabadaha hortaagan dadka doonaya inay ka mid noqdaan mutadawiciinta ayuu sheegay in dowlado badan ay muwaadiniinteeda ka hor istaageen safarada dhanka ukrein iyo inay ku biiraan fariiqa ka dagaalamaya wadankaas si ka duwan dowladaha kanada iyo maraykanka oo shacabkooda u ogolaaday inay gurmud u fidiyaan wadanka ukrein arrintaas ayaa loo sababeeyey cabsi ku aadan caqabadaha ka dhalanaya markii ay muwaadiniintaasi kusoo noqdaan dalalkooda dagaalada markii ay soo dhammaadaan baaritaanka ayaa sidoo kale tilmaamaya inuu jiri karo caamil kale oo dowladahaasi ku riixaya inay muwaadiniintooda ka reebaan ka qaybgalka dagaalka ukrain taas oo ah cabsi ku aadan inuu sii xumaado xidhiidhka iyo cilaaqaadka kala dhexeeya ruushka ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدع بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت waa hagaag markaana waxaad kusoo dhowaataan taxanihii baraarujinta caafimaadka oo uu noo soo jeedinayo doctor xanafi cabdi sheekh aadan wuxuuna doctoorku sii ambaqaadayaa qeybihii ka haray xalqada koowaad oo uu kaga hadlayay cudurka sokorta ama macaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta in sha allahu tacaalaa waxaan kaga hadli doonaa sokorta ayib imisaa u dhimata sokorta tirakoob kalaa la sameeya iyadan sanad walbaa waxay yidhaahdeen hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof adduunka sokoray u dhimataa hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof adduunka maanta halkii sanabo hal milyan iyo shan boqol oo kun ayaa sokor u dhimata ayib marka waa halis weyn oo muuqato waaye berihii horaad waxaa dhihi jira cudurkaas macaanka wuxuu ku badan yahay wadamada ladan ee barwaaqada leh wadamada keega iyo baastada iyo adduunyada isku qofulan cuni jiray kuwaasay ku bandaa jirtay laakiin hadda wadamadii faqiirka usoo gudubtay sababta maxay tahay maanta baasadii baadiya laga cunaya waxaa arkaysaa mid ma artay beertii fal baasa u karsantaa arkaysa war adi baasa maxaa kuu keenay beeraaba joogtaa oo masagidaada waxaadi ya bibsigaa la yska wata meelku lagu cabahaya sokortii sidaa la cunahaya ayib maanta adduunyadii faqiirka ahaa sokortii iyadan waa ku soo badatay taasaa keenayso marka cudurka macaanka ah waa cudurka la yiraahdo ee ugu badan ee indha la-aanta keeno indha la-aanta labaa loo kala qaybiyaa mid dam ah oo baaba ah way keeni kartaa sokorta mid aan dam ahayn ee kateter ama xuub lafiiqa haddaa aragtid indhafiiqi haddaa aragtid sokoraa meeshaa jirta la socdo sidoo kaleeto kilyaha oo fariistaa waxa ugu badan ee kilya fariisiga keena waa cudurka sokorta waa wadna xanuunka waxa keena ugu badan waa sokorta waa dayib waxa ugu badan ee keena qofka bini aadanka in xubin laga jirana waa cudurka sokorta waay cudurka sokorta ayaa ugu badan wax keena in qofka xubin laga jiro maxaa yeele sokorta markay xubnaha hoose gaarto dhiigga ma gaarayo way dhimanaysaa in la jaray qasab ku noqonaysaa haddaan soo kookoobno waa maxay calaamadaha qofka sokorta qabaa uu isku arki karo kow qofka wuxuu isku arkayaa ugu horreyso kaadi aada u fara badan oo ka baxsan xaddigii uu kaadi jiray qofka hadduu caawo laba jeer musqusha geli jiray hadduu saddex jeer afar jeer shan jeer soo baxo waa inuu baraarugsanadaa sokorna iska baaraa kow kaadi badan uu isku arkaya qofka labo gaajo badan buu qofka dareemayaa qofka cuntuu cunaya gaajo badan buu dareemayaa hadduu gaajo badan oo caadi ahayn uu dareemana waa inuu ogaadaa qofkaa sokor baa jirto isbaaritaan isku sameeya ayib qofka hadduu isku arko daal fara badan sokor waa inuu iska baaro daal fara badan hadduu isku arko waa inuu sokor iska baaro calaamadaa ka lagu garto waxaa ka mid a qofka miisaankiisa hoos buu u dhacayaa markay sokorta jirkiisa gashay ku badato ama cudurka diyaabetu ku dhaco isagana wuxuu isku arkayaa calaamada ah miisaanka u dhacayo waxaa loo baahanya marka qofka marka haduu mar hadduu gaaro lixdan sano wixii ka sarreeyo waa in sokortiisa aada u ilaaliyo sidoo kale gabar kasta oo uur leh waa in macaanka laga cabiraa ama sokorta laga cabiraa waa maxay marka waxaan isdhihi karnaa xaaladaha qofka uu halista ugu jiro macaanka qofka xaaladee la dhihi karaa qofkan halis wuxuu ugu jiraa macaanka awal waxaan soo sheegnay qofka goormahaan dhihi karnaa musharax sokor waaye dayib waxaan ka fiirinay dhiiggiisaan baaritaan ku samaynay hadda anugu dhiigga aan baaritaan ku samaynin xaaladda qofka aan dhihi karno qofkan xaaladan hadduu ku jiro yaa halis wuxuu ugu jiraa sokor xaaladahaas ayaan wax yar ka sheegeynaa dayib kow xaaladda koowaad qofka hadduu aada u buuran yahay sokoroo halis ugu jira yaa ana hadda xoogaa waa buurinaya soo maaha ilahay iga badbaadiya subxana wa tacaala qofka marba hadduu buuran yahay sokoroo halis ugu jira laakiin waxaa isweydiin leh buurnaanta see u qeexaynaa annaga caafimaadka markaan nahay sideen dhihi karnaa qofkan waa buuran yahay waa buurnaan xaddaafoo sokor qabi kara qofkan ma buuran maxaan dhihi karnaa waxaan dhihi karnaa qofka buuran iyo ragga iyo dumarka waa kala saaraynaa ragga marka aan dhexdiisa calooshiisa cabirno baalkan waa aragteen dharka marka la isku cabirayo surwaalkii marka la iscabirayo caloosha la iska cabira sooma qofka marka caloosha laga cabiro ee baalkaa la saaro sagaashan iyo afar sentimitir hadduu ka weynaado qofkaas waxaan leenahay waa buuran yahay caafimaadka ragga sagaashan iyo afar hadduu marka la cabiro uu ka weynaado qofka waa buuran yahay sokoroo halis u yahay waa inaad shaqo iska qabataa gabdhaha maxaan dhihi karnaa iyaga dumarka maxaan dhihi karnaa gabdhaha iyagana waa cabiraynaa gabadha haddii dhexdeeda ama caloosheeda marka la cabiro siddeetan sentimitir ay ka badato gabadha iyadana waxaa leenahay waa buuran tahay cayilka ha iska yarayso dayib shaqaha iska qabato halisay ku jirtaa kow xaaladda kale waxaa la dhihi karaa marka qofka jirhkiisa ku budan yahay dufunka ama subaga qaarkiis gaar ahaan waxaan loo yaqaano traigalisiin noocan dufunka loo yaqaano dufunka dhowr nooca nooc fiicanna waa jiraa oo jirka u baahan yahay kaas waxaa laga guud corestral yada kaas hadda maha ka hadlaayo noocan dufunka xoolaha ka yimaada hadduu jirkiisa ku badan yahay qofka halis buu sokor ugu jiraa dayib sidoo kaleeto qodobka saddexaad waxaan dhihi karnaa dufunka fiican ee qofka jirkiisa u fiican ee loo yaqaano good corestral ama high density libobaratiinka loo yaqaano ama subuga cufnaanta sareeyo leh subagaas hadduu asee hoos u dhaco asna halis badan oo macaan ayuu keeni karaa waayo waxaa loo yaqaanaa waxaan guud colosterolka yaqaano waa nooc difaaca jirka ka mid ah haddii hoos u dhacane halis baa sokorta loo gelaya qodobka afaraad ee qofka xaaladiisa la dhihi karo sokorow halis ugu jiraa waxay tahay qofka marka b bgiisa ama black bressurkiisa ama dhiiggiisa marka la cabiro ee gacanta laga cabiro dhiigga lagu cabiro haddii qofka uu ka sarreeyo boqol iyo soddon iyo shan hadduu kor ka sarreeyo siddeetan iyo shanna hoos ka sarreeyo waxaa la dhihi karaa qofkaas macaan buu halis ugu jiraa waa inuu tallaabo qaadaa socod badiyaa bresharkuu kacsan waxyaabaha sokorta keeno ayay ka mid tahay qofka marka calaamada isku arka maxaaladahaas waxaa loo baahan yahay marka inuu sokorta iska yareeyo macaanka iska yareeyo socod badan sameeyo dhiid badan iska keeno dayib macaanka ama sokorta say u waxyeelaysaa jirka cudurka macaanka ah wuxuu gaaraa unug kasta maxaa yeeley macaanka wuxuu raacayaa sokorta waxay raacaysaa dhiigga xubin kastaa ama unug kasta oo jiirka ka midana wuxuu u baahan yahay dhiig iyo hawo u baahan yahay hawoi cunto u baahan yahay dhiiggaana qaadaya hawadii cuntadaba haddii marka uu raacaya dhiiggii qofku waxaa dhacayso markay sokorta ku dhacdo xubintii ma gaarayso hoose gaar ahaan lugaha hoose iyo neerfaha hoose qofka ma gaarayso dhiiggii marka waxaa keenaysaa in qofkii xubintaas laga gooy ee imaan karta waxaa la yidhaahdaa dadka sokorta qabaa boqolkiiba siddeetan waxay u dhintaan wadna xanuun ay u dhintaan dadka sokorta qabaa boqolkiiba siddeetan wadna xanuun ay u dhintaan ayib sokorta meelaha ay waxyeelayso qofka markay ku dhacdo jirkiisa waxaa ugu horeeya indhaha ayay waxyeeleynaysaa waxaa ku soo xiga kiliyaha ayay waxyeeleynaysaa waxaa ku soo xiga neerbayaasha hoose ee lugaha qofka waxaa leedaha fiiri markay sokorta ku dhacdo qofka caadiga ah xubintiisa ugu hooseysa masalan suulkoo kaleeto korkiisa tin baa ku taalo laakiin qofka markay soo ku dhacdo tintaas waa baabi'aysa oo soo baabi'aysaa maxaa yeele ma gaarayso nafaqadii loo baahnaa ma gaarayso tamartii ma helayso waa baabi'aysaa lugaha hoose kasoo bilaabanaysaa markaasaa arkaysa qof lugta hoos laga goynayo haddana way soo soconaysaa way qalalaysaa koraa loo soo soconaya dayib qof kastoo sokor qabaa waa inuu qaataa kaba gaar ah maxaa yeele dareenka lugaha qofka markay sokorta ku dhacdo inta badan waa ka lumayaa ugu dambayn qof kastaa buuran waa inuu mar walbaa sokorta iska cabiraa qof walba uu dhiiggiisa kacsan yahayna waa inuu sokortiisa la socdaa dadka uu ku dhaco faaliga ama waxaan loo yaqaano maskaxda qofka dhiigga ku furo ayagana waxay halis ugu jiraan in maaragtay ay sokor ku dhacdo cuntooyinka gasacdiisa waa inuu qofka iska ilaaliyo cuntooyinka sokorta badan waa in layska ilaaliyo baastada iyo burka iyo subaga layska ilaaliyo qofka sokorta qaba waxaa u fiican inuu aada u isticmaalo cuntooyinka baalka leh cuntooyinka baalka leh moordinada salbukada qamadiga cuntooyinkaas qofka sokorta qaba u fiican sidoo kale waxaa aada ugu fiican qofka inuu isticmaalo qudaar fara badan qudaarta cagaaran inuu aada u isticmaalo ayaa fiican ugu dambeyn cudurkan sokorta saan u sheegnay noloshaadoo dhan buu kula soconayaa daawo rasmi ma laha oo kaa bixinayso sokortii kaa baabi'inayso waxaa maqlay qolo dhahay baashan haddii la ismaalo saddex boqol oo cuduraa lagu daaweeya sokor waxaas way kalaan faali waayo waxaas naagaha iyo carruurta lagu harowsada masaakiinta sokor hadday kugu dhacdo ilaahi waa kaa qaadi karaa subxaanahu watacaala waa awooddiisa wey subxana watacaala laakiin cilmigan hadda la bartay sayniska noloshaaday la soconaysaa noloshaada ayay la soconaysaa inaa iskontarooshid markay kacda aad dejisid markay digta aad kicisid aad la qabsatida loo baahan yahay calaamadihii aad taqaanid wixii lagu dejinaya aad taqaanid wixii kuurana aad taqaanid taasaa loo baahan yahay daawo ahaan marka la yidhaahdana daawada hadda ugu horeysa ee qofka la siiy waxaa weeye daawada loo yaqaano mid formiin loo yaqaano noocaasa ugu horeeya sokorta lagu bilaabaa maxaa laba faa'iidaba waa leedahay sokortana waa dejinaysaa subaga ama colestarol jirkana way ka saaraysaa daawadaas mid formiinka shan boqol oo miligaraama jirto ayaa lagu bilaabaa intaas ayaan kusoo koobayaa cudurka sokorta alle waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala in ummadda uu ka badbaadiyo cudurka halista ah qofka ilaahay ku asiibana inuu sabar iyo dulqaad siiyo wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayka wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فإن أعطاكاه الله أخذته وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقته guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا